أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ugu doorka roon qarax khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa ka dhacay gudaha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe gaalada beesha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa kooxaha mucaaradka xafad xarigga looga jarayey iskuulka degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa qarka u saaran burbur dhaqaale xilli laga cabsi qabo inay joogsadaan dhammaan howlgallada dibadda ee ururkaasi bulshada muslimiinta ah ee ku kala dhaqana deegaanada miirtaqwa iyo al-wakiil ee wilaayada shabeellada dhexe iyo galgaduud ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka cusub oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib munaasabad lagu soo gebagabeynayey tartanka mimbaru dacwa ayaa ka dhacday deegaanka elansaar ee wilaayada islaamiga bokool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax talaado ah taariikhda hijiriguna ay tahay lix iyo tobanka bisha dulxijaha kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka subaxnimo ugu door karoona ayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan ayaa ka dhacay gudaha magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ilaa iyo laba qarax ayaa la sheegay in mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada jowhar kuwaasoo lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaa ku dhaawacmay qaraxyadaasi inta la xaqiijiyey hal askari oo lagu magacaabo haaroole gaalada beesha caalamka ayaa walaac xooggan ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa kooxaha mucaaradka haddaba warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkaas hadaq muumin waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen ku muujiyey walaaca ay ka qabaan khilaafka xooggan ee hareeyey kooxda riddada iyo mucaaradka ee ku muransan kursiga villa soomaaliya bayaankan ayaa loogu baaqay kooxahan inay si dhaqso ah u bilaabaan wadaxaajood islamarkaana ay si deg deg ah u gaaraan geedisocod doorasho oo loo dhan yahay maadaama ayay yidhaahdeen soomaaliya ay ku jirto waqti xasaasi ah waxaa kale oo wakiilada caalamku bayaankan ay ku sheegeen in ay diyaar u yihiin dhexdhexaadinta dabadhilafyada ku muransan siyaasadda soomaaliya haddii loo baahdo iyagoona muujinaya walaac xoogan oo ay ka qabaan in xiisaddu ay kasii darto geesta kale safiirkii hore ee saliibiyiinta maraykanka u fadhi jiray soomaaliya larri anderi ayaa sheegay in ficilada guracan ee uu sameynayo madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay yihiin kuwa taageeraya qadiyadda somalilan ee aqoonsiga la xiriirta madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ficiladiisa uu ku burburinayo nidaamka federaalka soomaaliya ayaa si dhab ah uga dhigan taageero kale oo weyn oo madax bannaanida somalilan ayuu gaalkan ku yidhi qoraal uu soo dhigay bartiisa walaacan ay dalalka shisheeye ka muujinayaan muranka ragaadiye kooxda riddada soomaaliya iyo mucaaradka ayaa ku soo aadaya xilli khilaafaadka ay sii xoogaysteen xasan gurguurtana laga furfuri la-yahay kursiga villa soomaaliya kadib markii muddo xileedkiisu uu dhammaaday mahadsanid saadaq xafladda xarigga looga jarayey iskuulka degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi sida uu ku warramayo cabdiwahaab maxamed bukhaari munaasabadan oo ahayd mid xarigga looga jarayey kadib dib u dayactir lagu sameeyey dhismaha iskuulka degmada jamaame kaas oo duqeyn ay la beegsadeen diyaaradaha cadowga ayaa ka dhacday gudaha iskuulka waxaana dhismaha iskuulkaasi iska xil saaray waxgaradka degmada jamaame iskuulkan oo ay si wadajir ah ugu shaqeeyaan madarasada imaam bukhaari iyo macadka qurduba waxaa xafladiisa xaragjarka cusub ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee degmada iyo waxgaradkii iska xil saaray dib u dayactirka iskuulkaasi ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan maxamed cabdi duuba iyo suldaanka beesha dir suldaan cabdulqaadir xaydar marka maadaama ay duqeeyeen iskuulka imaam bukhaari oo macnaha jiingadiisii iyo alwaaxdiisii iyo- iyo wixiisa dhan baabi'iyeen maanta wax ka baaba'san ma leh nuurkiisa iftiimaayo ilmihiyaa noo dhiganayo haddii waxaan leenahay qul muutuu biqaydikum qaalo caradiina ku dhinta odayaashan waxaan leeyahay jazakum allahu khayr hadda unakina waa isku mahad celinaa maadaama anaa salaadiintii degmada jamaame wax badan moogtahay dad waxa suubiya ka mahad celinayni hadda laakiin safarkan unakaa isku mahad celinayna ilaayaa jir ha naga siiyo unakaa u istaagnay ee waa tashanay nin walbina waxaas ku naqday jeebkiisa waxaana samayn wax maanta aad arkaysin markhaadka aad ka tihiin gobolka joogii kii degmadu tale inay ka timaado insha allahu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu iskuulka degmada jamaameh oo maalin kasta labada gelin ay wax ku bartaan boqolaal carruur ah ayaa dhowaan la kulmay duqaymo ay la beegsadeen diyaaradaha cadowga oo ay ku soo hagayeen maleeshiyaadka maamulka shahaadaladirarka ee isku magacaabay jubbaland si ay u baabi'iyaan dadka iyo deegaanka magaaladaasi mahadsanid bukhaari ururgaaleedka qaramada midoobay ayaa qarkaa u saaran burbur dhaqaale xilli laga cabsi qabo inay joogsadaan dhammaan howlgallada dibadda ee ururkaasi yaasir maxamed ayaa warbixinta warkani haya war rasmi ah oo ka soo baxay waxa loogu yeero gaalada qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in howlaheeda shaqo ay qarka u saaran yihiin joogsasho kadib markii ay la kulantay iflaas dhanka maaliyadda ah xoghayaha guud ee qaramada midoobe wuxuu sheegay inay la'yihiin lacago boqolaal bilyan oo dollar ah kuwaasoo uga imaan jiray dhanka shiinaha iyo maraykanka wuxuu carabaabay in dhaqaale xumada maaliyadeed awgeed ay joogsadeen kulamo muhiim ah oo ugalahu yeelan lahaa sababa la xiriira turjumaanada ka shaqeeya xarunta magaalada new york oo soo gaabiyey saacadihii ay shaqaynayeen sidoo kale waxaa hoos loo dhigay jaranjarooyinka korontada ku shaqeeya ee xarunta qaramada midoobay kadib markii la awoodi waayey bixinta lacagta korontada saraakiil ku sugan magaalada new york waxay sheegeen in la soo gaabiyey shaqada golaha ammaanka maadaama aan la helin lacagaha mushaaraadka shaqaalaha waxayna ka digeen in gebi ahaan shaqadu joogsan doonto bisha agost ee soo socota miisaaniyadda waxaa loogu yeero qaramada midoobey ayaa afartan iyo laba boqolkiiba ka timaada maraykanka iyo shiinaha maamulka trump ayaana aada hoos ugu dhigay bixinta qarashaadka golaha halka shiinuhuna uu ka cagajiidayo qarash bixinta ururka ugu weyn dunida ayaa qarka u saaran burbur dhaqaale waxaana burburi doono howlgallo militari oo ka socda daafaha dunida haba ugu badnaato kuwa qaaradda afrika howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa ka mid ah howlgallada la filayo inay burburaan haddii qarashaad dheeraad ah loo waayo golaha gaalada midowday mahadsanid yaasir bulshooyinka muslimiinta ah ee ku kala dhaqan deegaanada amirta qoy iyo alwakiil ee wilaayada shabeellada dhexe iyo galgaduud ayaa goobo fagaaryaal ah ku daawaday filimka cusub oo ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib aynu eegno marka hore sida looga daawaday deegaanka mirtaqo isdaarkaasi faysal mahad soomaali ayaa warbixintan ka diyaariyey من أي عصر أنت يا شبل الهدى أين اغتديت boqolaal dadweyne muslimiin ah ayaa isugu soo baxay fagaara ku yaala bartamaha degmada miirtaqwo ee wilaayadan islaamiga ee shabeellada dhexe halkaas oo lagu daawanayay isdaarka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta kaasoo looga hadlayay duulaankii barakaysnaa ee lagu soo furtay maxaabiistii ku xirnaa xabsiga magaalada boosaaso
أنت أم من خيبر رأيت خالد يشهد الأساسا silsiladda buraha goolis waxaa ku kulmay koox ka mid a mujaahidiinta iyagoo ka howlan waajib uu zamanku ka tirtiri waayey laabtooda oo ah soo furashada maxaabiista muslimiinta ee ku dhiban xabsiyada dawaaqiidda
isdaarkan oo saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada miirtaqwo ee ku daawanayay fagaaraha ayaa markii filimka uu soo dhammaaday idaacadda andalus la hadlay waxay ka warbixinayaan dareenkooda ku aadan saameynta uu filimka ku yeeshay waxa ka soo muuqanayay iyo dareenkooda siduu yahay magacayga waa anas yare caaw waxaan daawanay filin oo lagu soo furanaya maxaabiista muslimiinta ee ku jeebeysan xabsiyada cadowga ayaan daawanay maasha allah mujaahidiin oo soo furteen maxaabiistooda filinkaas filin aad u qeyro badan buu ahaa waxaa kaloo aragnay markii hore horta filimka anaga dhan waxaana geliyey xusuus xusuus aan naqraya marka kalena farxada dareemayna marka filinka dhammaadka farxada dareemayna magacaygu waa xamda waxaan joogaa degmada meertaqwo waxaa fiirsanaa filin aad iyo aad u xiiso badan wuxuuna ku saabsanaay maxaabiista laga soo dayey xabsiga boosaaso haddaanaayr mirtaq oo ku faraxsanaan filimadaas la soo daayay waana soo dhaweeyeynaa boqolkiiba boqol mujaahidiinta allaa guulaya kor allaa ka dhigo magacayga waa samiir waxaan joogaa degmada meertaqwe caawa waxaan fiirsanay filan aad u wanaag badan u qurux badan ciwaankiisana yahay fukul caani oo lagu soo deynaya maxaabiista muslimiinta ah oo iskugu jiro dumar ilaa rag iskugu jiro ayaa lagu soo deeyey filanka aad u xiiso badnaayey waxa waaye markaan fiirsanay anaga naftarkay xamaasana qaaday dadkii la soo deeyey waxa waaye ragga ahaayey markaa la soo deeyey mujaahidiinta gacanta u soo galeen mujaahidiinta ayay raaceeni waxayna tageen meeshii waxa mujaahidiinta joogeen hubkooda ay qaateen way diyaargaroobeen waxayna u diyaarsan yihiin inay cadow iska dhiciyaan magacaygu waa salma waxaan joogaa degmada mirtaqbo caawa waxaan looga sheeday filan aad iyo aad u xiiso badan filinkaasoo ku saabsanaa muslimiinta laga soo deeyey xabsiga boosaaso waxay isugu direen rag iyo dumar filinkii waxaan ku arkay wiilaya ka wadnaxaya mujaahidiinta si walaalahooda usoo dhaweeyeen haddaan dhir mirtaqonahay waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsanahay anigoo yaxya umar oo jooga deegaanka mirtaqo ee wilaayada islaamiga shabeellaha caama halkan ka fiirsanay filim filinkaas oo ahay muslimiinta lagu soo yahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee buuraha goonis mujaahidiinta gaartima allah subxana taala ku manaysay allah subxana ilahi iswaldigooda ayaa ku mahadsan لا شاء الله فرحت هذه أد الله أكبر ما شاء الله إلى زمان هو مركز هو هوايا مسلمين أودر إن شاء الله كل ترى أد أد مرسين مسلمين ضمن أد مرسين كل كده مقول سد أنقر والله هو عن طفي الله ديار أنقر أد فرحان ما شاء الله شاء الله أد مسلمين كلام مرلوا anigoo magacayga yuusuf cabdiraxmaan oo kusoo degmada mirtaqwa oo aan ku daawanay filimkii ama qaswadii magaalada boosaaso laga soo furtay maxaabiistii ku xirneed waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay ayadoo walaalihii aan aragnay ayagoo ismarxabaynayo oo maxaabiistii meesha ku jirta iyo mujaahidiintii dhiiggooda ku qoray taariikhdaasi ismarxabaynayo oo aad u faraxsan filimka horaantiisa murugo badan ayaa ka soo muuqatay laakiin markiisa dambe farxad iyo damaashaad ayaa meeshaas ka daawannay ilaahay waxaan ugu mahadcelinaynaa farxaddaas marka annaga haddaan nahay reer mirtaqwana aad iyo aadaan ugu faraxsannah waana soo dhowaynaynaa sidoo kale muuqaalka laga daawaday deegaanka alwakiil waxaa warbixinka ka diyaariyey walaalka marwaan maxmed bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ayaa isugu soo baxay goob fagaaro ah si ay u daawadaan filimka cusub ee mu'asasada alkataa'iba dadka ayaa soo buuxdhaafiyey halkii lagu daawanayay filimka iyagoo si weyn u daawanayay nuxurka iyo fariimaha uu xambaarsanaa muuqaalka khaswadii fukul caani ee lagu jebiyey xabsiga boosaaso intii uu socday filimka waxaa muuqday dareenka iyo sida ay dadku ula falgelayaan muuqaalada iyo fariimaha lagu soo bandhigayay filimka kadib markii uu filimku dhammaaday idaacadda andalus ayaa waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah dadweynihii halkaasi ku daawaday iyagoo cabiray dareenkooda ku aadan filimka sidoo kalena fariimo kala duwan u diray cadowga allaah ee tacdiibinta iyo jirdilka ku haya maxaabiista muslimiinta waxaa cawad aynu ku daawannay qaryada alwakiil filinkii loogu magacdaray fukul caani oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka xidhan soo furta ilaahay fadligii wax ka badan afar boqol oo maxaabiis ah oo xabsiyadii lagu jirdilahayay gudahooda magaalada boosaaso ilaahay jalla wacalaa uu kaga soo fakiyey mujaahidiinta haddana waxaa farxad kala mudan in saqrigii mujaahidiinta ay ku jireen inay la soo galeen in lagu soo dhoweeyey caawa waxaan fiirsanaynaa annagoo joogna deegaanka alwakiil aflaan jihaadiya ayaa cawada maaragtay ayay noola daareen mujaahidiintu waan ku faraxsannahay waxaa noola daaray filim ku saabsan dad muslimiin oo maxaabiisa oo magaalada boosaaso laga sii daynayo mujaahidiinta meel kastay joogaan waa salaamaynaa ilaahay ha xifdiyo alxamdulilah ayaa mahad iskale namakaniin nacmooyin fara badan oo noogu daaqay annagoo fiirsanayna cawada filim aad u qaaliya oo aad iyo aad u xiiso badan oo joogna deegaanka alwakiil marka hore aan arkaynay dhibaatooyinka muslimiinta gaala ay ku hayso xabsiyadooda ku jira kabacdaha alna alxamdulilah muslimiintii qaarkood oo mujaahidiinta ay ka soo daynayaan haddana xabsiyadii marka waa arrin cajiiba anigoo ka mid ah bulshada ku nool deegaankan lokiil caawa halkan waxaan ku daawannay filimkii hadiyadda ciidul adxa almubaarak allah fadligii caawa indheheenna waxaan ku aragnay maxaabiis badan oo in badan xabsiyada gaalada gacanta ugu jirtay oo caawa xornimadoodii dib u helay sanawaad badan kadib mujaahidiintana waxaan leenahay dadaalkaas iyo juhdigaas aad bixiseenna waad ku mahadsantihiin american iyo yuhuudna waxaan leenahay caawa waa boosaaso biidnillahi tacaala habeen dama iyo habeenada xigtana waa guwantanama iyo bakram insha allah tacaala bismillahi raxmaan raxiim maasha allah maasha allah farxaddii aad ba aad bay u fiican tahay waxaan joogaa degmada alwakiil gobolka galguduud marka alxamdulilah maasha allah hadda filimkan hadda aan daaweyna waxaan ku aragnaa dad maxaabiis aho oo lasoo baxsho mujaahidiin soo baxshay alxamdulilah kagadara xataa waxaan la yaaba aykeebaa qorya qaataba saa la askariyaba marka alxamdulilah guul ilaah hasi anigoo jooga deegaanka alwakiil oo hoostaga degmada ceelbuur waxaan cawada halkan ku fiirsanay filimkii maxaabiista lagu furinayay cadowga allaha jebiyo muslimiintana laha guuleeyo anigoo jooga tuulada alwakiil oo hoostagta degmada ceelbuur oo walaayada islaamiga galguduud waxaan ku faraxsannahay filimaanta noola soo bandhigay caawa waxaan walaayada islaam ka codsanaynaa ay filimaantan oo kale markasta noogu soo celceliyaan caawa waxaan daawannay filin aad iyo aad u xiiso badan walaayada islaamka waxaan ka codsanaynaa inay mar walba noo soo celceliyaan muslimiinta allaa guuleeyo gaalada allaa jabsho maxaabiista muslimiinta oo cadowga xabsiyadooda ku cerxeran allah ka soo furo waxaan fiirsanay filan aad u qurux badan oo maxaabiis lagu soo dayhaayo alxamdulilah ilaahay ha soo badbaadiyo maxaabiista gaaladana alla halaayo qurjub allah ka dhigo meel kastoo joogta ilaahay jufa ka dhigo mujaahidiintana ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha garab galo ilaahay meel kastoo joogaanna ha badbaadiyo filimka ayaa ahaa mid xambaarsanaa fariimo muhiim ah oo kor u qaadaya wacyiga bulshada isla markaana xasuusinaya waajibaadka ka saaran muslimiinta ku xidhan xabsiyada cadowga iyo in ay la dareen noqdaan walaalahooda dhibaataysan isla markaana yaajiibaan baaqii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee ku aadanaa furashada maxaabiista muslimiinta walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii subaxnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa niga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu